بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رb العاalمين وصلى اllه وsلم عlى نبيinا mحmd وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmام أbو cبدالرحمن النسائي رحimه الlه taعالى bab شhركة مfawضة byn أربcة عlى mdhب mن يجيزha bab bayاn kitaabaة شhركة مfawضة sharikatu mufaawada habqoraalkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay beyna arbacatin afar qof dhex marayso calaa madhabi man yujiisuhaa qofka bannaynaya madhabtiisa markaan fiirino ilaa sharikatu mufaawada ma bannaan taha mase ma bannaano waa laysku khilaafsan yahay alimaamu shaafici oo kale ma arko sharikaadka dhan isaga wuxuu u arkaa sharikatu cinaan bes kuwaan kaloo sharikatu mufaawada iyo sharikatu abdaan iyo kulligood ma bannaynayo lima fiiha min algarar gararka ku jira dartiisa qaala allahu tabaaraka wa tacaala alla wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud aayaddaasaa marka lagu bilaabaa qoraalka mu'miniinay oofiya ballamada wixii lagu heshiiyo oo caqdi lagu kala qorto oofiya suurat lmaa-ida bilawgeeda waayo suurat lcuquudna waa la yidhaha suurat lcuquud hada ma shtarata calayhi fulanu wafulan wafulan wafulaan kan waa wixii ay korkiisa ku shardhisteen ay ku heshiiyeen hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel beynahum dhexdooda sharikata mufaawadatin sharika sharikatu mufaawada yacni ayay wadaageen fii ra'si maalin raasu maal dhexdiis ah jamacuuhu ay ururiyeen beynahum dhexdooda ay iska ururiyeen min sinfin waaxidin oo hal nooc ah hal nooc ah wa naqdin waaxidin iyo hal nooc oo kaash ah wa khalaquuhu way isku dareen wa saara fii aydiihim gacmahooda dhexdooda u ahaaday mumtasijan isagoo isku daran marka sharikatu mufaawada iyo cinaan waxay ku kala bedelan yihiin sharikatu cinaanka maalkaaga qeyb ka mida ayaad nin kale maalkiisa qeyb kamida kula shirkoobe laakiin sharikatu lmufaawada waxay tahay an yashtarika hnaani labaa waxay ayaa wax wadaagayo iyo ka badan fii kulli shayin fii aydiihima labadeenna shirkaan noqonay waxaan shirka ku nahay wax kasta oo aada gacantaada ku jiro yani maalkaaga wax kale ma reebi kartid waa kulli ayb ow fi ma yaxsulu likullin minhumaa mid walbaa wuxuu soo helo shirkadduu ka mid yahay mid walbaa wixii uu soo shaqeeyo soo helana shirkadduu ka mid noqona marka dee nin baa wax badan soo helaya ninaa maal badan ninaa maalkiisu yacni qarara meeshaas ku jiraya wa saara fii aydiihim gacmahooda dhexdooda wuxuu ku ahaaday muntasijan mid isku daran laa yucrafu bacduhu min bacdin qaarkiis qaarka kale aan laga garanaynin wamaalu kulli waaxidin mid kastaa maalkiisa oo minhum iyaga ka midana fii dalika kaagaa dhexdiisa u ahaaday waxaquhu xaqiisana sawaaun waa isku jin calaa an yacmaluu inay shaqeeyaan fii dalika kullihi kaagaas dhexdiisa kulligiisa wa fii kulli qaliilin wa kathiirin siwaahu iyo wax allaale wixii yar iyo wixii badan oo kasoo haray oo min almubaayacaati ah waxgadida walmutaajaraati ganacsiga naqdan wanasi-atan kaash lagu gado madal in lagu gado deyn ayb wa beycan beyc gadid wa shiraaan gada yani gadasho fii jamiici lmucaamalaati mucaamalaadka oo dhan dhexdeeda wa fii kulli maa iyo shay dhammaantiisa yatacaaطaahu nnaasu dadka ay isa siinayaan beynahum dhexdooda mujtamiciina ayagoo wada jiro bimaa ra-ow waxay u arkaan yacmalu kullu waaxidin mid kastaa minhum iyaga ka mid ah wuu ku shaqaynaa cala infiraadihi goonidiisa ugu shaqayn karaa bikulli maa ra-aa wax walba oo u arko ayuu ugu shaqaynaa iyo wakulli maa badaa lahu wixii u muuqdo o dhan waa tasaruf xor ah qof walba jaa-izun amruhu arrinkiisa miduu fulaya waa fii dalika kaagaa dhexdiisa calaa kulli waaxidin mid kasta korkiisuu ku fulaa oo min asxaabihi dadka shirkada la ah ah ayb wacalaa annahu isaga kullu maa lazima kulla waaxidin kullu maa lazima wacalaa annahu isagana dushiisa waxaa inay ahaanayso kullu maa lazima wax walbo laasimay kulla waaxidin mid kastoo minhum iyaga ka mid ah calaa hadihi sharikati almawsuufati sharikadan la tilmaamay korkeeda ugu laasimay fii hada lkitaabi warqadan dhexdeeda oo min xaqin wa min deynin ah wax allaale wixii qof ku laasimo oo deyn ama xaq ah oo shirkadan ku jiro wuxuu leeyahay wa waa fa huwa laazimun weeyaan mid ku laasimayo likulli waaxidin mid kastoo minhum iyaga ka mid a asxaabihi lmusameyna macahu asxaabtiisii la magacaabay oo lala magacaabo ugu laasimaa fii hada lkitaabi kitaabkan dhexdiisa warqadan dhexdiisa lagu magacaabay wacalaa ana jamiica maa shay kasto rasaqahum ullahu alla uu ku arsuqo fii hadihi sharikati sharikadan dhexdeeda almusamaati fiihi ee la magacaabay kitaabkan dhexdiisa lagu magacaabay wamaa rasaqa allahu iyo wuxuu alla siiyo kula waaxidin mid kastoo minhum iyaga ka mida fiiha shirkada dhexdeeda calaa xidatihi goonidiisa oo min fadlin iyo waribxin ah fa huwa baynahum jamiican bisawiyati si eg ayuu uga dhexeeyaa ayb wuxuu uu alla ku arsuqo iyaga shirkadan dhexdeeda la magacaabay iyo mid walboo shirkadan ku dhex jiro wuxuu soo helo oo ilaahay ou yacnii uu soo siiyo ama asaga gooni ha u shaqeeya ama si kale ha ahaato oo fadli iyo ribix ah waa bisawiyati u qeybsanaya maa midda marka imaamu shaafici yihi sharikatu mufaawada haddaynan qarar ahayn adduunyadaba qarar maba jiraba leanna dadku wax mucayana ha ku shirkoobaan laakiin waxaad shaqay doonta iyo waxaad soo ribixdo iyo halkan soo dhig qararka weyn ma lahu leeyahay wamaa kaana fiiha wixii ahaaday shirkadda dhexdeeda min naqiisatin khasaare ah fa huwa calayhim jamiican dushooda ahaana kulligiis bisawiyati si eg beynahum dhexdeeda waqad jacala kullu waaxidin mid kastaa wuxuu yeelay min fulaanin wa fulaanin wa fulaanin iyo wa fulaanin ah kulla waaxidin wuxuu u yeelay wa min asxaabihi lmusameyna dadkiisii la magacaabay ah fii hada lkitaabi lagu dhex magacaabay macahu isaga la jirkiisa wuxuu ka yeelay wakiilahu wakiilkiisa uu ka dhigay muxuu wakiil uga yahay fi lmudaalabati inuu dalbi karo bikulli xaqin xaq kastoo huwa lahu isaga usugnaaday wakaalad wuxuu siinaa inuu u dacwoo karo xaqiisa inuu markaa yacni wax allaale wixii xaqiisa isaga uu leeyahay inuu ka uu mudici ka noqon karo walmuqaasamati iyo dood fiihi uu u doodo wa qabdihi inuu usoo qaado usoo qibdoodo wafii khusumati kullin mid kastaa doo wafii khusuumati kulli man ictaradahu qof walba oo dacwo ku keeno doodiisana waa u wakiishay bikhusuumihi bikhusuumatin ugu soo sheegto khusuumo iyo dood wa kulli man yudaalibuhu iyo cid walba oo ka oo yacnii ka dalbanayo bixaqin xaq ka dalbanayo oo ninkan waxaan ku leeyahay nin walbao dhahayo qoladan isaga shirkada la ah wakiil waa ka noqon kartaa waan u dacwoo karaan wa jacalahu wuxuuna ka dhigay wasiyahu wasiga midka u ah fii sharikatihi sharikadiisa min bacdi wafaatihi markuu dhinto ka gadaale yani markaan dhintana ka gadaale waxaan adaa mas-uulka sii ahaanayo maamulaya wafii qadaa'i duyuunihi deymihiisa gudidiisa wa infaadi wasaayaahu dardaaranka uu dardaarmayo fulintiisa inuu u wakiishay waqiila waqabila waqabila kullu waaxidin mid kastaa wou aqbalay oo minhum iyaga ka mida min kulli waaxidin ou ka aqbalay min asxaabihi ah maa jacala ilayhi wuxuu u yeelay xaggiisa min dalika kaagaas kullihi dhammaantiisa aqara fulaanun wa fulaanun wa fulaanun wa fulaanun afartan nin baa isla qiray warkaan marka khulaasada sharikatulmufaawadaad waxay tahay labaiyo ka badan ayaa waxay shirka ku noqonayaan fii kulli maa biaydiihima wax allaale waxay gacanta ugu jiro shirkaa lagu yahay wixii uu qof soo helana meeshay kusoo darmayaan nin walbaana n inta kale oo sharikada la-a wuxuu u siinaa wakaalad buu siinayaa dardaaranadiisa iyo deyn bixinta iyo dacwada inuu u dacwoo karo xaqiisa iyo wahaakada habkaasa iyadana marka sharikatu mufaawadada loo qoraa baabu sharikati alabdaani sharikati alabdaan kitaabadeeda caddayntiisii uu baab yahay hadday dadku shirkoobayaan oo sharikatu abdaan ay ku shirkoobayaan sidee ayaa loo qoraa sharikatu abdaan waxaa la yidhaahdaa awal waxaan soo haynay cinaan iyo mufaawada lacag laysku darsado sharikatul abdaanka wax lacaga laysku darsan maayo dadkan xirfadlayaasha dadka ah ama dadka xamaaliyaalka ah oo suuqa ka xamaalo oo subaxdii suuqa u shaqo tago wixii ilaahay soo siiyo ama dhabarkooda ha ku keenaan ama si kale ha ku keenaane dadka noocaas ah inay shirkoobaan waayo oo waa shan xamaali oo kalea suuqan gelayaan waa shirkoobayaan maxay ku shirkoobayaan waxay ku shirkoobayaan maanta maqribkii markii la gaaro nin walbaa wuxuu soo helay intaa soo dhigo waa qaybsanaynaa marka iyadana alimaamu shaafici ma ogolo qararaa ku jira qararka waxay tahay inaan bashaqaynaynin meelahu iska marmaraan dadka bani aadamku lacag si fudud loo helo waa iska rabaan marka waxaa laga yaabaa nina inuu dhinto maanta rafaada nina waxba usa rafaadin kaasuu diidaa marka waayahay sharikadaas marka ah qoraalkeeda hadda marka dabcan xadiid iyo waxbuu keeni doonaa laakiin laba xadiid u keenan iyada hab qoraal ma keenayo marka sharikatu abdaan waxay noqonay an yashtarika hnaani laba inay shirkoobaan fii maa yaktasibuunahu biaydiihim waxay gacantooda kusoo shaqeeyaan min asunnaaci dadka farsamo yaqaanada iyo xamaaliyaalka ninkan farsamadiisuu ku shaqaystaa maanta inuu wax heli doono inuuna heli doonin lama oga midaa laga yaabaa maanta inuu saddex qof dhar u tolo midna inuunan maanta dhanba shaqo kub ka saynin ninkan marka saddexda u tolay maalkiisa nus in layska qaato xoogaa ma jeclaysanayan wbilisnaadi qaala akhbaranaa camr bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qaala xadatanaa yaxya bnu saciidin wahuwa alqaطaan qaala can sufyaana wa sufyaan الthawri qaala xadaanii abu isxaaq wahuwa sabiiciyu can abi cubaydata وأbu cubaydaة بن cabdاللahi بn mascuud can cabdالlaahi qaala اshtaraktu أna وacmaaru وasacdu ywma bedrin aniga iyo camaar iyo sacd ayaa maalintii beder shirkownay maxay ku shirkoobayeen marka nin walbaa wuxuu soo helo maxaa la soo helaa marka salab oo qofku maogtaha man man qatla qatiila lahu عalayhi bayinaة falahu salabu wixii marka aan soo helno oo salab iyo wixii lamida ayaan ku shirkownay amase wixii markaa khaniimo loo qaybinayo qanaa-imtooda dadna waxaa weeyaan dadna waa waxay sameeyaan farasay ku dagaalamaan saddex saami oo kale helaayaan dad waa iska luguleey isku saami ma qaadanayan ayaga laftooda ayb fajaءa sacdun sacd ayaa wuxuu la yimid biasiirayni laba laba asiir laba maxbuus walam yaji ana walaa camaarun aniga camaarna waxba lama aanan imaanin bishayin lama aanan imaanin isagiyaa wax soo helay labadeen waxmaba soo helin marka xadiidkan daciif waay marka abu cubayda lam yasmac min abiihi ayb waana xadiidka dadka qabo sharikat labdaanka ay deliishadaan wbihi qala akhbaranaa caliy bnu xujrin qaala akhbarana bn lmubaarak can yunus an الzuhriyi an can الzuhriyi fii cabdayni laba adoon ayb mutafaawidayni oo markaa dhexdooda hadal dhex maray sharikatu mufaawado ay dhex martay kaataba axaduhumaa midkood waa kitaabeeyey waxbuu kitaabeeyey dad u qaala waxa uu yidhi jaa-izun mid bannaan waayo idaa kaanaa mutafaawidayni haddii ay yihiin laba sharikatu mufaawado ku heshiiyey yaqdii axaduhumaa can ilaakhari midkoodka kalow ka guda marka fii cabdayni waaba addoone sidoo wax u kitaabeynaa addoon fii cabdayni mutafaawidayni kaataba axaduhumaa midkood kitaabow galay dabcan labadoodana waxaa ka dhexeeya shariko waay ee midkood kan kale inuu ka gudo marka inay bannaan tahay sidaasuu ishaaraa labadan addoon marka say sharika mufaawado u dhexmari kartaa lacag maba milki karaane addoon ma isaga wax milkin karo waxaa lagu xambaarayaa alcabdu alma'duunu cabdiga addoonka oo alma'duunu fi tijaarati waa addoonka inuu ganacsado loo idmayo sayidkiis u idmay kitaabana markaas ou galay ka kale waa ka bixi karaa qaala baabu tafaruqi shurakaa'i can shariikihim shurakadii inay kala tagaan can shariikihim ay ka tagaan yani caqdigii sharikada in la baabi'iyo waay sida loo fasaqaayo sharikadda sharikada caqdi oo jaa-isu darafeyn ah waayo yacnii labada daraf oo shirkadda noqotay mid kastaa xaq waa u leeyahay inuu markuu doono fasaho qaala hada kitaabun kan waa warqad katabahu fulaanun wafulaanun wafulaanun wafulaanun ou qoray beynahum dhexdooda wa aqara kullu waaxidin mid kasta oo minhum iyaga ka mida wuxuu u qiray likulli waaxidin mid kasta oo minhum iyaga ka mida min asxaabihina ah almusameyna macahu lala magacaabay fii hada lkitaabi warqadan lagu xusay bijamiici maaba uu idmay wax kasto ayuu u qiray fiihi kitaabkan dhexdiisa wax walboo kitaabkan ku jiro dadka lala magacaabay waa u qiray fii sixatin minhu isagoo caafimaad qabo wa jawaazi amrin arrintiisana ay fulayso wa jawaazi amrin markade waxay tahay lama qasbin fii sixatinna maskaxda waa ka fiyoow yahay annahu jarad baynanaa waxaana dhex martay mucaamalaatun mucaamalaat wa mutaajaraatun ganacsi wa ashriyatun waxgadid wa buyuucun bayciyaalo wa khuldatun wax isku darsi wa sharikatun fii amwaalin sharikad oo amwaal la wadaagayo wafii anwaacin min almucaamalaati iyo noocyaal mucaamalaat ah wa quruudun deymo wa musaarafaatun musaarafaat musaarafaat marka lacag lacag lagu gadaayo wa wadaa-icu ammaanooyin wa amaanaatun amaanaat wa safaatiju suftuja waxay u dhowdahay xawaaladaha hadda la isticmaaloo kale nin baa maalan isagoo joogo sacuudiga oo kale u joogaa maalan nin baa marka wuxuu ka qaadanaa deyn waxbuu ka qaadanaa oo maalan yacni mid baa mid kaleu maal siinaa dayb mid kale ayuu maal u dhiibaa ninka maalka uu u dhiibaayana beledka ninka bixinaayo yacni midka an yucdiya aakhara maalan qof baa qof maal siinayo walil aakhari ka kalena maalun maal buu haystaa fii beledi lmuc midka marka yacnii wax dhiibaayo beledkiisuu ku haystaa maal fa yuwafiihi iyaa hunaaka meeshaasuu ka siinaa marka maalan nin baa wuxuu joogaa sacuudiga oo kale waxbuu rabaa maalu lacaguu u baahan yahay lacagtiiu siinaa isaga waxbuu ku gadgadanaa badeecuu iska gashanaa ninkan maalka qaatay oo maalka la siiyey beledkan oo kale xamar oo kale waxaa u taallo lacag waa xamar u taallo kaas marka xagga wax looga qaatay dadkiisa meeshaan joogaa maalka inta laga siinaa marka waa nidaamka xawaaladaha beriga hore u shaqey jireen waa la fahmi karaa ganacsado waa intoo kale u ka baxaa sacuudiguu tagaa lacagu wuxuu ka qaadanaa marka dadka xagga joogo shaqaalaha ah badeecuu soo gelinaa markaba waxbuu soo saaranaa halkan aa lacag u taallaa isaga lacagtii meeshaan u taallay ayuu marka uu siinaa dadkan ninkii xagga dadkii uu xagga lacagaha uga soo qaaday intuu ka siinaa dadkoodiiuu siinaa marka dadkoodii ayuu siinaa meeshii marka waxaa ka baxayso ninkaas inuu lacag soo qaado dariiq la soo maro in laga dhaco khataruu geli karaa taasuu uga badbaadaa marka suftajada marka taasaa la dhahaa saas wasafaatiju iyo mudaarabaatun iyo mudaarabaad mudaarabaa mudaarabadana horaan u sheegnay waa iska macruuf ayb wa cawaari iyo yacnii caariyooyin waxyaaba marka caariye iyo ka meel ku maqan iyo wa duyuunun ayaana dhex mareen wa mu-aajaraatun iyo mu-aajaraat wa musaaracaatun beero yacni la kireeyey wa mu-aakaraatun waxyaabo la kireeyey wa inaa anaguna tanaaqadnaa waan burinay cala taraadii baan ku burinay anagoo raalli isaga ah minaa xaggeenna jamiican dhammaanteed bimaa facalnaa wixii aan samaynay aan burinay jamiican maa shay dhammaantii kaana ahaaday beynanaa dhexdeenna yani wixii aan samaynaan ku burinay maxaan burinay jamiica maa shay kastoo kaana beynanaa dhexdeenna ahaaday min kulli sharikatin sharikad kasta ah wa min kulli mukhaaladatin isku darsi kastoo kaanad jarad beynanaa ahaatay inay dhex martay annaga dhexdeenna fii nawcin nooc min alamwaali maal ah dhexdiisa iyo walmucaamalaatiba wafasaknaa dalika kullahuna waa fasaknay fii jamiici maa shay dhammaantii jaraa beynanaa dhexdeenna dureersaday fii jamiici alanwaaci anwaacda dhammaanteed dhexdeeda ahaada walasnaafi iyo sinfiyaalka wabayannaa dalika waan cadaynay kullahu dhammaantiis nowcan nowcan baan u cadaynay shirikadda marka nooc noocaa loo cadayna hadday beer isku darsadeen tacab hadday tacab wadaag ahaayeen hadday dukaamo isku dareen hadday howla wax allaale waxay isku daraan mid mid in loo sheego muran badanaa haddii kala imaanayo meeqaa marka dadkoodu muran maa ilaa ay hadda isku haystaan oo aabbayaalkeenaa shirko ahay hebel maalka ou haayo shirko waaye iyo may waa kala baxnay mar horaa la kala baxay haye warqadkeen iyo wax lagu kala baxay ma qoran yihiin may ma qornaa lagu leeyahay may ma qornaa lagu leeyahay markii hore shirkad in la ahaa ma la qoray may lama qorin wax la qorayaba maba le ma fiicna waxaas ma ee dadka qaarkoodna haddii la qoro xataa waxa ay qorayaanba wax oo caddayn kara ma aha mararna waxaa dhacdo qay waxaa shirko lagu yahay waxna shirko laguma aha maalan dadka beeraha lehoo kale waxaa dhici karto beer mucayana ama yacni wax mucayana ama tacab wadaag inay isla noqdaanba ayaga muddo markii la joogo waa la kala baxaa lacagta waa la kala qaatay nin walbaana dhul gaaro iska lahaa jiray ou lahay hadhow ayagiiyaa isku soo boodaya dadkii marka dhulkan shirkadou ka mid ahay maya ka mid maahayn anagaa gaar u lahayn dacwo aan dhammaaninaa marka iska soconaysa aad ay dacwooyinkaas u badan tahay haddii saan wax u qori lahaayeen waa kala baxo lahay wafasaknaa dalika kullahu fi jamiici ma jaraa baynana waxibna dhex maray fi jamiici alanwaaci walasnaafi ah wabayanaa dalika kulahuna waan caddaynay nowcan nowcan wacalimnaa waan ogaanay mablagahu wa muntahaahu mee inta uu gaaraayo iyo meeshuu ku dhammaado wacarafnaahu waan aqoonsannay calaa xaqihi xaqiisa iyo wa sidqihi runtiisa fastawfaa kullu waaxidin mid walbaa waa oofsaday oo midna annaga naga mida jamiica xaqihi xaqiisoo dhan ayuu oofsaday min dalika kaagaas ajmaca isagoo dhan nin walbaana xaqiisi waa qaatay isoo dhamaystira nin wal nin walbaana xaqiisii waa oofsaday isagoo dhammaystiran oo qaatay wa saara fii yadihi gacantiisauna galay falam yabqa ma harin likulli waaxidin mid kastaoo mina annaga naga mida qibala kulli waaxidin mid kastaa xaggiisa oo min asxaabihi lmusamayna macahu lala magacaabay fii hada lkitaabi lagula magacaabay walaa qibala axadin qofna bisababihi isaga sababtiisa walaa bismihi magaciisa sababkiisa xaqun kuma harin nin walbaa wixiisa waa haystaan ninna wixiisa nin kale ugama maqna ninna sababkiisa xaq kuma maqna waa la kala baxay waa la kala dhammaaday walaa dacwaa sheegasho walaa aliba walaa alibatun dalab yani ma ahaanin lianna kula waaxidin mid kastoo mina annaga naga mida qad istawfaa jamiica xaqii waa oofsaday wa jamiica maa kaana lahu wixii ou lahaay o dhano min jamiici dalika kullihi kaagaa dhammaantiis ka ahaaday wa saara fii yadihi gacantiisa dhexdiisa wuxuu ku noqday muwafaran mid loo oofiyey oo dhammaystiran muwaqaran oo dhigaa kan muwafaran waay bilfaa-i waay muwafaran aqara waxaa isla qiray fulaanu wa fulaanu wa fulaanu wa fulaanu warqaddaas marka waa warqaddii shirkadda lagu kala diray waay lagu kala fasakay waay marka la gelaayana waa la qoraa waa la kala qoranaa marka la kala tegaayana saana loo qoraa ayb hadhow marka qoriddiiba waxaa laga dhigaa wax oo reer galbeedku ay bilaabeen oo yacni wax in la kala qorto nidaamka waxqoridda waxaad arkaya magaaladan odayaal nidaamka waxqoridda waxay kuleeyihiin talyaani ayay u nisbeynayeen talyaaniga saasuu dadka u baray kanuu u baray saana uu qori jiray uu kuleeyahay suulka bidixda hala saaro rasuulka bidixda isagaa keenay odayaalka saasay kuleeyihiin maxaa waxaan ka xasilaya sidaana sidaanaaba shaaric wax loo qoro uu leeyahay say iyaga u keeneen markii horena dad un culamo ah wadaaddaa wax qori jiray af carabiya wax lagu qori jiray luqadan kaleo talyaaniga haba lagu tarjumo laakiin qudaadda maa yacni amaxaakimta oo naaxiyaadka qudaaddii joogi jiray waxay ahaayeen dad diin yaqaano diin lagu soo xulo fiqi iyagaana qori jiray koobina meeshay ku reebi jireen koobiyaal kalena waa sii jireen weli dad hayaaba jira dukumentiyaal saas u qoran oo qaabkan yacni sharciga lagu saleeyey ayb qaala ba tafaruqu zawjayni can musaawajatihimaa halkan marka waxuu rabaa inuu uga hadlo ninay naag markay iskhulcayaan naagtii baa ninkii ka tegayso khuluc ayaa dhacaya qaabka khulucaas loo qoraayo marka ilaa khulucu mucaawadaa ku jirta maogta waa lacag baa soo gelaysa iyo qiimo qaala allahu tabaaraka watacaala alla wuxuu yihi walaa yaxilu lakum an taأkhuduu mima aataytumuuhuna shayئa ila an yakhaafaa anlaa yuqiima xuduud allah fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allahi falaa junaaxa calayhima fima iftadat bih aayaddii a lagu hormara yani diinta marka inay dadka noloshooda ka tarjumaysay ku tuseen ayb haadaa kitaabun marka naagtaa qoraysa hadda waayo naagta iyadaa iltizaamaysa sooma multazim iyadaa ah ninkuna waa aqbala iyada maadaama ay deyn leedahay iyada maadaama lagu yeelanayo waa inay iyada dhigta marka ay qorto haadaa kani kitaabun kitaab waaye ay leedahay katabathu waxaa qortay fulanatu bintu fulaan ibni fulaan fii sixatin minhaa iyadoo fayow caafimaad dhexdii wa jawaazi amrin tasaruf iyadoo leh arrinkeeda uu fulayo ee qof waalan iyo tasaruf male moogta iyo ilmo yaryar iyo kale lifulaan ibni fulaan ibni fulaan inayna u qoraysaa innii kuntu anigu waxaan ahaa zawjatan laka xaasaan adiga ku ahaa yacni haddaba waa u tahay markaas la qoraayo laakiin sida imaad doontay ka warrameen wa kunta dakhalta bi waxaa laga cabiraa marka khuluca yacni haweenta inay madkhuulo tahay inay hayru madkhuulo iyo ay tahay tacalluqu ku yeelanayo ayb ile meherka waajibaaye naftirkiisa wax ku xiran waayeen inay madkuulo tahay bay caddaynaysaa wa afdayta ilaya waxaad isoo xaggaygaad yacni isu adgaartay huma inii karihtu suxbataka dabadeed marka yacni waxaan dhibsaday la jirkaaga wa axbabtu waxaan jeclaystay mufaaraqataka inaan ku faaruqoon kaa tago can gayri idraarin minka bi dhib la-aan xaggaaga aada i dhibtay la-aanteed ilaa adoo isaga dhibaayo khuluc inuu imaado maba ahama dhib asaga ka socdo markay tahay qaadiyay u tegee dhibka waa laga garsiinaa laakiin markaa ninkii dhib kuma haayo iyadaan rabin inay la joogto waa caddaynay marka taasay caddaynay min hayri idraarin minka bi min hayri idraarin dhib la-aan minka adiga xaggaaga ka ahaaday bi aniga ay dhibto walaa mancii bixaqin diidis la-aan bixaqin xaq aada diiddo waajibin waajibay li aniga igu yacni ii waajibay caleyka korkaaga kugu waajibay xaq adiga kugu waajibayna igama aadan diidin igama celinin wa inii sa'altuka waxaan ku su-aashay cindamaa khifnaa markaan ka cabsannay allaa nuqiima xuduudallahi inaanan oogeynin an takhlacanii inaad is isiibto oo aada isii dayso mar haddaan ka cabsaday inaan dembaabo maadaama aanan karaahana igu jirto xaqna la igu leeyahay marka waxay leedahay inaad khulucdo fatubiinanii minka xaggaaga ayaad iga soocaysaa oo yacnii baa-inaan kaa noqona bitadliiqatin hal tadliiqa fatubiinanii minka bitadliiqatin bijamiici maa dalaaqaas marka maxaa lagu bedelanaana bijamiici maa lii calayka wixiani ii sugnaaday oo dushaada iigu sugnaaday oo min sadaaqii meherkayga oo dhan inaad qaadato un ku siiyo kuu celiyo wahuwa kada wakada waa intaa intaa diinaaran jiyaadan mahaaqiila na wahay wabikada wakada diinaaran jiyaadan mahaaqiila acdaytukahaa waan ku siiyey calaa dalika saasaan kugu siiyey siwaa maa fii sadaaqii marka laga reebay yani intaasna marka sadaaqii waa kaas halkan marka waxaa muuqato madhabka dhahayo khuluca meherka keliya meherka ka badanna waa ku ansaxaa soo maha haddii maalan boqol dollar naagta lagu meheriye inay iskhulucdo ay rabto boqolkiina waa sii kartaa kontonna waa boqol iyo konton waa isku khulci kartaa meherkiina boqolow ahay kontonna waa zaa'id waa wixii lagu heshiiyey waa marka iyada waxay leedahay waxaan isaga ka waaa waad khulcaysaa tadliiqa waxaad igu khulcaysaa sadaaqayga oo dhan waana intaas iyo intaas iyo wabikadaa wakadaa dinaaran jiyaadan mahaaqiilana waa igu khulce iyo intaa iyo intaa acdaytukahaa calaa dalikaan kuu siinaa siwaa maa fii sadaaqii intaas waa dheeraad marka laga reebo meherkaygii fafacalta aladii sa'altuka minhu wixii aan ku weydiiyey waad samaysay fadallaqtanii tadliiqatan baad i furtay baa-inatan bijamiici maa kaana baqiya lii calayka wuxuu igu kaa harayo min sadaaqii ah almusamaa ee la magacaabay mablaquhu fii hada alkitaabi intuu gaarayana kitaabkaanu ku jiraa warqadan wabidanaaniiri اlmusamaati fiihi siwaa dalika kaa ka soo haray iyo danaaniirtii kaleo meherka ka soo hartay faqabiltu dalika minka waa kaa aqbalay mushaafahatan laka anoo kugula mushaafahoonaayo afka cinda mukhaaabatika iyaaya bihi markaaad igula khidaabto furiinkii agteeda wa mujaawabatan calaa qowlika iyo ka jawaabid qowlkaaga aan ka jawaabayo min qabli tasaadurinaa can mandiqinaa dalika warkeennaan intaanan ka laabanin warkeen min qabli tasaadurinaa intaanan ka fulin can mandiqinaa hadalkeenna dalika kaagaas ah yacni majliskanaa igu furee waxaana kugu siinaa wadafactu ilayka waxaan kuu dhiibay jamiica hadihi danaaniiri almusamaa mablaguhaa waana kuu dhiibay fii hada alkitaabi warqadan lagu magacaabay aladii qaalactanii calayha a igu furtay waafiyatan iyadoo dhammaystiran siwaa maa fii sadaaqii marka laga reebay meherkaygii fasirtu baa-inatan minka waxaan noqday mid adiga baa-inka ah maalikatan liamrii arrinkayga mid iyada haysataan ahay yani rajco iguma lihid waay rajco iyo noqosho iguma lihid bihada alqulci qulcan almawsuufi amruhu la sifeeyey fii hada alkitaabi lagu sifeeyey falaa sabiila laka calaya wax wadda ah adiga kuuma sugnaanin aniga korkeyga walaa muaalabata walaa rajcata muaalabo inaad wax iga dalbato iyo rajco ah igu soo noqotana ma lihid waqad qabadtu minka waan kaa guddoomay jamiica maa yajibu limidlii anoo kale waxaa ii waajibayo maa dumtu fii ciddatin minka in allaale intaan ciddo kaaga dhexdeeda aan ku suganahay wa jamiica maa axtaaju ilayhi bitamaami maa yajibu iyo wax allaale wixii aan u baahanayo bitamaami maa baan kaaga qibdooday yajibu bitamaami maa aan uga baahanayo yajibu lilmuطallaqati midda la furay u waajibayo allatii taas oo takuunu ahaanayso fii midli xaali xaaladeydaoo kale calaa zawjihaa ninkeeda alladii yakuunu fii midli xaalika ninkeeda markaa ay uga baahan tahay xaalkaagoo kale ku sugan falam yabqa liwaaxidin minaa mid annaga naga mida uma harin qibala saaxibihi saaxibkiisa xaggiisa xaqun uguma dhinna walaa dacwaa uguma dhigan uguma dhinna walaa dalibatan walaa dalibatunna uguma dhinna wakullu maa madacaa waaxidun minaa wixii uu sheegto mid anaga naga mida qibala saaxibihi uu ku sheegto oo min xaqin xaq ah wa min dacwan sheegasho ah wa min dalibatin codsi ah biwajhin min alwujuuhi waj wujuuhda ka mida yacni wax raacasho waay dalibada fa huwa fii jamiici dacwaahu mubdilun waxaas uu sheeganayo dhan mid mubdil ah buu ku yahay ma laga dhegaysanayo wa saaxibuhu min dalika ajmaca bari-un saaxibkiisana kaasoo dhan beri buu ka yahay waqad qabila kullu waaxidin minaa mid kastoo naga midana wou aqbalay kulamaa aqara lahu bihi saaxibuhu wuxuu saaxibkiisa uu u qirtay wa kulamaa abra'ahu minhu wuxuu ka beri yeelay oo dhan mimaa wasifa wixii lagu tilmaamay fii hada alkitaabi warqadan mushaafahatan af ahaan cinda mukhaadabatihi marka lahadla lagu khidaabayah wagti isaga qabla tasaadurinaa can mandiqinaa intaanan ka laabanin oonan ka fulin wark hadalkeenna waiftiraaqinaa iyo ka iyo yacni isfaaruqideenna can majlisinaa aan faaruqno waiftiraaqinaa faaruqideenna can majlisinaa aan faaruqno alladii jaraa beynanaa dhexdeenna dureersaday fiihi aqarat fulanatu wa fulanu waxaa isla qiray heblaaye iyo hebel hadhow marka dood dambe iyadana m meesha ma ooleysa marka khulucii ayuu wax in la dhiibo oo naagtii marka ay iltisaamto ay laa nafteeda laasimiso mablaq meherkii iyo wixii ay ku darayso ama meherka keliya ama wixii meherka laga dhimaayo waa in meesha un lagu qoro sidaasna marka yacnii loo loo caddeeyo qaala baabu lkitaabati kitaabadii ayuu u kitaab yahay ayuu u baab yahay kitaabada marka waxay tahay addoon marka la kitaabeynayo see loo qoraa iyadana caqadkaas qaala allahu caza wajala waladiina yabtaguuna alkitaaba mima malakat aymaanukum fakatibuuhum in calimtum fiihim khayraa hada kitaabun kan waa warqad katabahu fulanu bnu fulana qoray fii sixati minhu wajawaazi amrin lifataahu wuxuuna u qoray isagoo arrintiisu ay fulaysa lifataahu nuubiy addoonkiisii nuubiga ahaabuu u qoray wixii uu yahaa la sheegaan nuubi waa iska mithaal bilaadi nuuba nisbatan ilaa bilaadi nuuba waa dhul weyn oo suudaan iyo meelahan marka afrikadan kale iyo dhexgalaa yaa hadda marka qoraayo warqadda qoraalka yaa sameynaayo waxaa sameynaya sayidka waayo asay wax ku laasimayaan caqadka dhinaciisa uu laasim ka yahay dhinaca addoonka muxuu ka yahay jaa-is yusamaa lagu magacaabo fulana hebel wahuwa yowma-idin maalinkaana fii milkihi wayadihi buu ku jiraa inii kaatabtuka calaa halaathati aalaafin saddex kunan kugu kitaabeeyey dirhamin oo dirhama wadaxin cadcad jiyaadin yacni aan saafi ah oo aan marka faals aan ahayn wasni sabcatin sabca mahaaqiil u dhiganto munajamatin iyadoo la kala tooka tookeeyey caleyka korkaaga lagu tooka tookeeyey sittata siniin sita siniina lix sano mutawaaliyaatin isku xigxigto awaluhaa waxay ka bilaabmaneen mustahallu shahri kada min sanati kada bilheblaayo sanad hebel calaa an tadfaca ilaa hada almaala ilaya hada almaala maalka inaad aniga iisoo isiiso almusamaa la magacaabay mablaquhu mablaqiisa fii hada alkitaabi lagu magacaabay fii nujuumihaa tooka tookada dhexdeeda a igu siiso fa anta adigu xurun bihaa iyadaad xor ku tahay laka waxaa leedahay maa lilaxraari dadka xortaa waxay leeyihiin wacalayka adiga korkaagana maa calayhim waxa dushooda ah fa in akhlalta shay-an minhu haddaad wax dhinto can maxillihi waqtigiisa aad ka dhinto badalat ilkitaabatu kitaabada waa burtay haddaad sanad baajisood waxba bixin weyso waa u dhammaatay wa kunta raqiiqan ayaad noqonaysaa addoon laa kitaabata laka wax kitaabaa kuuma sugnaano waqad qabiltu mukaatabataka calayhi waanan aqbalay mukaatabadaada caleyhi korkiisaan ku aqbalay kan korkiisa calaa shuruudi lmawsuufati shuruudda lagu sifeeyey fii hada lkitaabi kitaabka qabla tasaadurinaa can mandiqinaa warkeenaan intaanan ka fulin waftiraaqinaa can majlisinaa majliskeenaan intaanan ka tegin alladii jaraa baynanaa dalika uu nagu dhex maray arrinkan aqara fulanu wa fulan saasaa la qora qaala baabu tadbiirin addoon mudaber laga dhigaayo haddaan dhinto xoraa tahay qaala hada kitaabun katabahu fulanu bnu fulan bni fulan lifataahu siqiliy addoonkiisii wuxuu u qoray asaqaliy ahaa nisbatan ilaa siqiliya talyaaniga ee meelahaas meel kamida hadda lafteeda magaca bay wadataa siqiliya alkhabaazi xirfadiisii waaye marka khabaaska ahaa dabaaqi ee karyaha ahay alladii yusamaa fulanan ee hebel lagu magacaabo huwa yowmaidinna fii milkihi wayadihi buu ku jiraa muxuu dhahayaa marka inii dabartuka liwajhi illahi caza wajal xurnimadaadii baan aniga mowdkayga ku xiro dibaan u dhigay liwajhi illaahi wa rajaa'a hawaabihi aan rajaynayo alla hawaabtiisa failaa caqdi tabaruc waayo kane fa anta adiga xurun baa tahay bacda mowtii markaan dhinto kadib laa sabiila liaxadin calayka bacda wafaatii aniga markaan dhinto kadib cid adiga jid kugu leh ma laha ilaa sabiila lwalaa-i ma ahni wala waa lagugu leeyahay laakiin fa inahu lii walahaaga anaa iska leh walicaqibi ciribteeda dadka ah baa iskale casabadeeda min bacdii gadaasheeda yani adu xoraa tahay laakiin walaa lagugu leeyahay oo aniga iyo dadka iga farcan maa wala kugu leh markaa ayb aqara fulanu ibnu fulan ayaa qira bijamiici ma fi hada lkitaabi buu qiray dawcan isagoo yacnii aan la qasbin fii sixatin minhu caafimaad qabo wa jawaazi amrin bacda an quri'a dalika kulluhu markii la akriyay caleyhi korkiisa lagu akriyay bimaxdarin min ashuhuudi iyadoo maharqaati ay goobjoogayaal yihiin musameyna fiihi lagu dhex magacaabay fa aqara cindahum agtoodu ku qiray annahu qad samicahu inuu maqlay wa fahimahu fahmay wa carafahu ou gartay waa qaabka hadda marka waxyaabahan declarationka loo suubiyo marka la buuxiyo form shaqo ama wax lamida qofka uu buuxiyo meel dambo marka waxaa jiro ay ku taallo anigoo ah hebel hebel waxaa la igu dul akriyey oon fahmay waxa meeshaas ku qoran iyadoon lay qasbinaan ogolaaday ayuu qalinka ku duugaa marka taas marka anahu quri'a dalika kulluhu calayhi liannahu qad samicahu wa fahimahu wa carafahu waashhad allaha calayhi allana markhaati u gashtay wakafaa billahi shahiidan uma man xadarahu min ashuhuudi calayhi kadibna markaa dadka goobjooga ahoo markhaatida ah yaa markhaati ku filan ilaahay ka gadaale dadka muslimiin muslimkoo joogaa markhaati ku filan aqara fulanun isaqaliy aطabaaqu waa ogolaaday isagana fii sixati min caqlihi wa badanihi isagoo caqligiisa iyo jirkiisaba ka fayow ana jamiica maa fii hada lkitaabi xaqun inuu yahay calaa maa sumiya wawsifa fiihi sidii la magacaabay la sifeeyey mudaberkan marka dhow xagee laga bixinaa yani thuluthka maa laga feerinaa mase yani yani intuu ka xorooba hulukau ka xorooba isaga yani xornimadiisu waa huluka ninkii addoomma yani xoolo dhan ka qabay addoon addoonka ka qabay ama yacni saddexdii addoon oo wixiisii dhammaaba dardaaran iyo ka dhigay waa kii laga kaas dardaaran oo ah waa laga soo celiyey oo marka huluthaa lagu ekeeyey inta kalena addoonnimadaa lagu celiyey laakiin umu waladka iyo kale iyo iyada maalka yani aslul maalka ayayba ka xoroobayeen ayb haddii xoolaba uunan haysanin oo addoomadan marka uu mudaber ka dhigay leanna tadbiirku waa wasiya nooc wasiya camal ah bacda mowtihi oo fulaa wax markau dhinto kadib fulaayo xoolaba hadduunan ka tegin ilaa halkaan addoon maahan wax kale haddaan laga tegin waa la dhexlaa addoonka markaasna ilaa thuluth uma joogo ayb baabu cidqin xoreyn hadduu wax xoreyn rabaa qaala hada kitaabu katabahu fulan bnu fulan dawcan ayuu ka qoray qasbid la-aan fii sixati minhu wajawaazi amrin wadalika fii shahri kada min sanati kada lifataahu ruumiy ayuu u qoray aladi yusamaa fulan lagu magacaabo fulanin wahuwa yowma-idin fii milkihi wayadihi buuna maalintaa ku jiray inii actaqtuka waa ku xoreeyay taqaruban ila allahi caza wajal anuu alla ugu dhowaanayo wbtiaa an lijaziili hawaabihi dalbid aan dalba cidqan battan xoreyn la gooyey laa mathnawiyata fiihi noqod aan lahayn walaa rajcata lica calayka noqoshona korkaaga iguma sugna fa anta xurun liwajhillaahi baa tahay wadaari alaakhirati laa sabiila lii walaa liaxadin calayka qof jid kugula ma jiro ila alwalaa'a ma ahni fainahu lii anaa iskale walahaaga walicasabatii baa iskale min bacdii gadaasheeda akiru maa cinda ashayki minhu kan marka athaaliu min ashuruud aakhirkiisa oo kan marka cidqiga waxa loo qoraa waxay tahay waa la isku inkiraa waxaa laga yaabaa ninkaan inuu ninkaan inta xoreeyey hadhow uu yihaha maba ku xoreyninba aniga mar in markhaati la sameeyo qoraal la sameeyo waxay keenaya ninkaas xornimadiisa inaan la inkirin hadhow hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalih waasxaabih